gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka axmed xuseen cilmo oo heliyo ku-xigeenkiisa maxamed cabdulaahi salaad ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray shir looga hadlayay sidii aqoonsi heer qaran ah loo sii lahaa qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ku sugan soomaaliya shirkan ayaa waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ka socday laamaha ammaanka kuwaasi oo shirka ku biiriyay aragtiyo muhiim ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda qaxootiga qaranka ah mudane maxamed cabdulaahi salaad ayaa marka uu shirku soo dhammaaday warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii shirka looga hadlay runtii saaki waxaan qabsanay shir shirkaasoo hay-adaha dowladda iyo oo kala duwan ay maanta aan iskugu yeernay shirkaas wuxuu ku khudtamay sidii dadka keliyatoonka ah iyo mataqaanaa dadka aan maaragtay rafijiga ah sidii aan ugu siin lahayn aqoonsi aqoonsigaasoo caddaynaya in ma aragtay ay tahay aqoonsi edhikaarah edhikaarkaas oo ka turjumaya inuu qofkaas waddanka jooga oo rafijiga ah iyo dadkaas sanabsiikarka qaadanaya baa loo kala caddaynayay marka shaqada ugu weyn oo ah in mataqaanaa dadkaasi ay runtii xaquuq ku lahaadaan hadday noqoto waxbarashada hadday noqoto caafimaadka iyo hadday noqoto sida muwaadiniintaas soomaaliyeed oo dalka joogo kale xaquuqda leeyihiin oo kale inay yeeshaan waago hore waxaan sii jirnay warqad oo laba sano ah marka hadda hortaan waxaan sameynay edhikaar baan u bedelnay edhikaarkaasoo ah dadka hore oo ahaa rafijiiga ahaa baan waxaan ooga dhignay warqaddii edhikaar iyo dad hadirtaan magangelya doonah oo dadkaasu iyagana ah aydhikaarkooda ay tahay sanad iyo dadkii hore oo ahaan jiray rafijiga oo aan ka dhignay laba sano marka saas unbay ku kala duwan yihiin waxa uu ka caawinaya waxyaalaha asaasiga ah hadday noqon lahayd waxbarashada iyo hadday noqon lahayd caafimaadka iyo hadday noqon lahayd wax kaloo xaquuqiyaadka asaasiga oo maaragtay iyaga qasoya marka runtii waxaana u tahay dadkaas ajaanibta rafijiga dadka magangelitoonka ah in maaragtay ay helaan wax ay dadka kaloo muwaadiniinta dalka soomaaliyeed oo kale inay nala mid noqdaan aqoonsigan ayaa dadka qaxootiga ah ka caawin doona sidii dalkeenna uu ay soo micinbideen ay uga heli lahaayeen xuquuqda asaasiga ah isaga oo u fududaynaya isdhexgalka bulshada iyo in ganacsi iyo howlo kale ay ka samaystaan dalka soomaaliya